الحمd لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إlا عlى الظالمين وصلى الله على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وmن اهتدى بhdيه إلى يوم الdين waxaa بإذن اللahi taعaalى aynu bilaabi doonaa iyadoo dersigeenii hore u ahaa hordhac kitaabkii hore aynu u tilmaanay oo alcaqiidaة اlwaasiطiya limualifiha abilcabaas sheikh اlislaam axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibn taymiya raximah اllahu tacaala kitaabka marka waxa la dhaha alcaqiidaة اlwaasiطiya alcaqiida macnaheeda waynu sheegnay dersigii hore sababta marka alwaasiطiya loogu bixiyey waxaa inoo sheegay mualifka kitaabka wuxuu uhi qadima calaya min ardi waasiq bacdu qudaati nawaaxiha shaykun yuqaalu lahu radiy diin اlwaasiti min asxaabi shaafici meesha la idhaahdo waasit waxaa nooga yimi buu yihi shaikhu lislaam nin kamida qudaada beledkaas oo la yidhaahdo radiy diin اlwaasiti madhabkiisa fiqigahina uu ahaa shaafici qadima calayna xaajan wa kana min ahli اlkhayri wاddiin waxa uu noo yimi isaga oo xaaji ah ana soo xajiyey waxaanu kamid ahaa dadka khayrka iyo diinta lagu tuhmayo washakaama annaasu fiihi bitilka اlbilaad wa fi dowlati tatar waxaad uga cawday xaaladda dadku ay ku sugan yihiin beledkaas iyo dowladda dowladdii tataarku markii ay qabsatay ciraaq weeye xaaladda dadku ay ku sugan yihiin diin ahaan iyo adduunye ahaan min ghalabati اljahli waاlظulmi wa duruusi اddiini waalcilm waxaa dadku ay ku sugan yihiin waa inuu jahli ka qaalib noqday iyo dulmi iyo in diintii iyo cilmigii uu masaxmay wasa'alanii an aktuba lahu caqiidatan takunu cumdatan lahu waliahli beyt wuxuu markaa iga dalbowdiistay inaan u qoro kitaab caqiide ah oo isaga iyo ahlulbeytkiisa macnaa qaraabadiisa u noqda shay ay u ictimaadaan ay u cuskadaan caqiidada ahlu sunna fastacfaytu min dalik waxaan ku uhi arrintaa iga cafi o iga daa waan u cudur daartay waqultu qad kataba annaasu caqaa'ida mutacadida faqud bacda caqaa'idi a'imati sunna waxaan ku idhi kutub fara badan oo caqiida ayaa la qoray markaa caqaa'idka ay qoreen a'imatu ahli sunna mid kamida qaado oo mid cusub inaan alifaha igu kalifo faalaxa fi su-aal su-aashuu ku celceliyey wa qaala maa uxibu ilaa caqiidatan taktubuha anta waxaan jecelahay unbuu yihi caqiide adigu aada qorto fakatabtu lahu hadihi alcaqiida waxaan u qoray buu ihi caqiidadan wa ana qaacidun bacda alcasr anoo fadhiya salaada casar kadib waqad intasharat biha nusakun katiira fi misra waalciraaq wagayrihima nusak fara badan oo kamida kitaabkan ayaa faafay oo masar iyo ciraaq iyo meelo kale oo ku faafay anoo waktigaa u hadlaayey shaikulislaam ibnu taymiya raximah llah laakiin iminka waxaa la odhan karaa intashara hada alkitaab fi dunya biasrihaa kitaabkani waxa uu ku faafay adduunyada o dhan waqala baladun fiihi muslimuun laa yudarasu fiihi hada alkitaab waxaana yar ama aan jirinba beled kamida buldaanta islaamka oo kitaabkanaa lagu dhigan hadalkaasi wuxuu ku qorayay kitaabka majmuuc alfataawa mujaladka saddexaad safxada boqol iyo afar iyo lixdan mujaladka saddexaad safxada boqol iyo afar iyo lixdan marka waasitna waa belda ama waa magaalo uu aasaasay ninkii la odhan jiray alxajaaj ibnu yuusuf athaqafi isagoo caamilu ahaa khaliifadii umawiga ahaa ee cabdulmalik ibnu marwan waxaanay ku taallaa waa magaalada la yidhaahdaa waddanka ciraaq koonfurtiisa oo tatawasat bayna alkuufa waalbasra waxay udhaxaysaa kuufa iyo basra sababta markaa waasit loogu magacaabayna waa taa marka maadaama ninkaas su-aasha weydiiye kitaabkan alifitaankiisa sababuu ahaa uu ka yimi magaalada waasit la idhaahdo ayaa kitaabka la yihi alcaqiida alwaasitiya nisbatan ila alwaasit iyadoo loo nisbeeyey ama loo tiiriyey waasit magaalada la idhaahdo ahlicilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdaan waxaa waasitiya loogu bixiyey lianna caqiidatu ahli sunna waa wasat bayna caqaa'id alfiraq adalla waxay udhaxaysaa caqaa'idka firaqa lunsan oo qaarkoodna ay ku sifoobeen guluwi manaa xadgudub qaarkoodna ay ku sifoobeen taqsiir iyo gaabin xaqi ay ka gaabiyeen laakiin caqiidatu ahli sunna waa wasat sida ahlulislaam ay u yihiin wasat bayna alumam ay ahlu sunnana ay u yihiin wasat bayna alfiraq waa ka yihi sheikhulislaam raximah llah kitaabkan laftiisa ayaa waxa uu ku yidhi bal hum yacni ahla sunnati waljamaca wasatun fi firaqi alumma kama ana alummata hiya alwasatu fi lumam fahum wasatun fi baabi sifaati illahi subxaanah wa tacaala bayna ahli atactiili aljahmiyati wa ahli tamhiili almushabbiha wahum wasatun fi baabi afcaali illahi bayna aljabriyati waalqadariyati wagayrihim idan caqiidadan waxaa la odhan kara waa waasitiya nisbat ilaa wasit wa wasatiya nisbatun ila alwasat oo ah inay tahay caqiide ka maran guluwi xadgudub iyo taqsiir gaabi labadaba lanna waa caqiida tactamid cala kitaab illah wa calaa sunati rasuulihi sala allahu alayhi wasalam kitaabkan ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim aada iyo aada bay tixgelin gaara u siiyeen waxaana aada u fara badan shuruuxda kitaabka macnaa kutubta lagu sharaxay waxaa shuruuxda kitaabka kamida kitaabka la yidhaahdo alrawda annadiya sharxu alcaqiida alwaasitiya waxaanaan u malaynaya calaa xasabi cilmi inuu yahay ana awalu sharxin lilwaasitiya sharaxii u horeeyey ee lagu sharaxay kitaabka alcaqiida alwaasitiya waana kitaab mujallada kitaab mujalada weeye sheekh faa-id la yidhaahdo zayd alfayaad la yidhaahdo ayaa qoray raximah llahu tacaala waana matbuuc oo maktabadaha caalamka waa yaala waxaa shuruuxdiisa kamida atanbiihaat asaniya cala alcaqiida alwaasitiya oo sheekh cabdilcaziz annaasir alrashiid uu leeyahay ra-iisu maxkamati tamyiiz biriyaad waa laftiisuna waa sharax muwasaca oo matbuuciisu saddex boqol iyo sideed iyo sideetan safxadood uu ka kooban yahay waxaa kamida shuruuxdiisa atanbiihaat latiifa fima xtamala fima xtawat calayhi alwaasitiyatu min almabaaxith almuniifa oo uu leeyahay sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi raximah llahu tacaala waana kitaab kooban oo afar iyo lixdan safxadood ka kooban laakiin aada u qiimo badan waxaa shuruuxdiisa kamida sharxu alcaqiida alwaasitiya oo uu qoray asheikhu dictor alcallaama maxamed khaliil haraas muraajiceeyena sheekh cabdirazaaq cafiifi waa kitaab markaa aan aada u weyneyn in badanna la daabacay waxaanuu kamid yahay min anfasi shuruuxi alwaasitiya kutubta waasitiyada lagu sharaxay kuwa ugu qiimo badan buu ka wuxuu jamciyey waxa weeyaan bayna alikhtisaari waatadqiiq waa kitaab mukhtasar oo kooban haddana cibaaraadka ku qoran iyo weerihiisu ay yihiin cibaaraatun cilmiyatun daqiiqa mufiida jiddan aada iyo aada buu u fiicay laba nusqadood baana inta badan ugu fiican intaan arkay sharxu haraas nusqada uu taxqiijiyey yaasiin alcadani oo ka mida min طulaabi shaykhina abi cabdiraxmaan alwaadici calaa ma fi almatni min alkhaطa'i wataxriif laakiin matniga nusqadaasi akhtaabaa ku jirta xagga matniga waxaa kaloo jirta nusqo uu taxqiijiyey calawi cabdilqaadir asaqaaf wadaad la yidhaahdo oo markaa uu raaciyey wuxuu ku magacaabay milxaq alwaasitiya oo mabaaxifta caqadiga ah ee waasitiyada aan ku oolin waxa weeyaan ayuu xagga dambena ka raaciyey waxaa kamida shuruuxda alkawaashif aljaliya can macaani alwaasitiya oo qole sheekh cabdilcaziz almoxamed asalmaan oo laftiisu kamid ahaa ardayda sheekh cabdiraxmaan ibn naasir asacdi waana kitaab waxa weeyaan kabiira ama weyn waa sharxun kabiir oo afar boqol iyo koob iyo toddobaatan safxa ayuu ka kooban yahay waxaa kaluu leeyahy sheekha cabdilcaziz asalmaan kitaab kaloo la idhaha alas'ilatu waaladwibatu alusuuliya cala alcaqiidati alwaasitiya manaa su-aalo iyo jawaabo uu ku dul sameeyey waasitiya waxaa shuruuxda kamida sharaxa sheekh fawsan sharx alcaqiida alwaasitiya ayaa la yidhaahdaa waana sharxun muyasar wa mukhtasar waa sharax aada u sahlan oo yaanaa cid waliba ay fahmi karto mukhtasarna kooban caqiida alwaasitiya baa jira oo sharax mukhtasara uu ku leeyahay sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin oo xagga fasiritaanka waxa weeyaan kelmadaha iyo tacriif almusطalaxaat aada ugu fiican oo sharx lwaasitiyahan weyn aan ahayn sharaxa weynna waa ku leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin sharx alcaqiida alwaasitiya wa wa isaguna waa macruuf baan filaya marka shuruuxdu aada iyo aada bay u fara badan tahay kitaabkan lagu sharaxay waxaanaan filaya iminka waddankeenna waxaa mutawafira ama si fiican loo heli karaa saddex sharax oo qofka saddexdaa sharax isu keenaa oo aada uga faaidaysan karo sharx lwaasitiya lisheekh maxamed ibn saalix alcuthaymiin iyo sharx lwaasitiya lisheekh maxamed khaliil ilharaas waliba nusakha muxaqiqa ah iyo sharx lwaasitiya lisheikh saalix alfawsan marka ugu yaraan saddexdaasi sharax inaad iqtinaa ku samayso saddexaad haystaad wada akrido isku day kelmad kaloo waxaynu ka sheegaynaa sheekha kitaabka qoray taariikhdiisa sheekha kitaabka qoray waa axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibn cabdillaahi ibn lkhadir ibn maxamed ibn lkhadir ibn cali ibn cabdillahi ibn taymiya alxaraani marka ibnu taymiya ku magac dheeriye taymiyana waa laqab ama waa naanays sababta naanaystaasi ay ku timina kolley layskuma waafaqin culimada qaarkood waxay dhaha awowgii awogiisaa fogey maxamed ibnu lkhadir ayaa xajiyo maray wadada tayma deetana halkaa isagoo marayuu inan yar arkay markuu kusoo noqday gurigiisii wuxuu yimi iyadoo inani u dhalatay marka inantii bu uhi yaa taymiya yaa taymiya nisbatan ilaa tayma taymana waa balda sideedaba waa magaalo u dhow magaalada ladhaha tabuk ibnu najaar wuxu uhi dukira lana ana jadahu muxameda kanat umuhu tusamihi taymiya wakanat waacida fanusiba ilayha wacurifa biha awowgii maxamed laftiisaaba hooyadii taymiye u bixisayna waa layidhi sheekhulislaam wuxuu dhashay taariikhda hijrigu markay ahayd lix boqol iyo koob iyo lixdan wuxuu ku dhashay meesha la dhaha xaraan oo kamida ardu sham sheikhulislaamna waa la yidhaahdaa taqiy diinna waa la yidhaahdaa kunyadiisuna waa abulcabaas marka maxaa loogu bixiyey shaikulislaam sheikhulislaam waxaa loogu bixiyey leannahu shaykun fi lislaami qad shaaba waa nin islaamka dhexdiisa ku odayoobay oo bimacnaa ku ciroobay oo ugu yaraan helay wacdigii ama ballanqaadkii nabowiga ah oo ah man shaaba shaybatan fi lislaami fahiya lahu nuurun yowma alqiyaama qofka islaamka dhexdiisa cira ay kaga soo baxdo arrintaasi nuur bay u tahay maalinta qiyaame xadiidka axmed iyo tirmidi iyo nasaa-iya baa wariyey wahuwa xadiidun saxiix fi saxiixi iljaamic waana bishaara cadiima baashaa ciradee laga yaacayo ee ninka ay ka soo baxdaaba uu werwarayo adoo muslima hadday kaa soo baxdo waa bishaare eh waxa weeya waxba ha ka werwarin oo ha dhibsanin dhinac kalena dee waa nadaaro digniin bay ka tahay wajaakum nnadiir mufasiriinta qaarkood waxay yidhahdeen annadiir waxaa looga jeeda can ashay cirada ayaa looga jeedaa laakiin dhalinyarta yaryare ciradu ay ka soo baxday soomaalidu waxay waxoogay ugu laab qaboojiyeen waa cira caanood bay yidhahdeen tii da-da maaha nacam waxaa kaloo la yidhi waxaa sheikhulislaam loogu magacaabay oo magacaasi loogu bixiyey annahu bisuluuki ariiqata ahlihi qad salima min shari shabaab wa jahli dad ahlulkhayra baa ka horreeyay oo aabihii baa sheekh ahaa oo awowgii baa sheekh ahaa markaa dadkaasu wadadoodii maray oo ilaahay subxaana watacaala uu kaga badbaadiyey nacam oo rabbi subxaana watacaala uu kaga badbaadiyey sharkii shabaabnimadu ay wadatay dhalinyaronimadu iyo jahrigii ay wadatay wuxuu ka soo jeedaa usra ama qoys waxa weeyaan ahlu cilmi ah oo ahlu khayr ah oo ahlu diin ah abulbarakaat oo majdudiin oo awowgiya waa min kaba min kibaari aimati alxanaabila kitaabka laa muntaqa alakhbaar almuntaqa min akhbaari lmustafa ee shawkaan uu ku sharaxay nayl lawtaarka iminka nayl lawtaarun aynu unaqaano dee ibnu taymiya awowgii baa qoray oo cabdulxaliim abulbarakaat aabihiina waa shihaab uddiin cabdulxaliim abulmaxaasin isaga laftiisuna nin sheekha ayuu ahaa labadiisa inanay abulcabaas oo ibnu taymiya ah iyo abaa muxamedna isaga ayaa markii hore waxbaray walaalkii oo ah abu moxamed sharaf uddiin isaga laftiisu nin faqiiha ayuu ahaa kitaab baa jira markaa usuul lfiqi oo la dhaha almusawada oo saddexdaas imaam axmed oo ibnu taymiya iyo cabdisalaam oo aabihiia iyo cabdulxaliim oo awowgii abulbarakaada ay markaa wada qoreen bimacnaa mid waliba meel intuu ku joojiyey kii kale uu sii waday oo almusawada la dhaha almusawadana waxaa loogu magacaabay leanna mid waliba wuxuu dhintay isagoo kitaabka aan tabyidinoo yacnaa aan kala hufin waana matbuuc kitaabkaasi imika sheikhulislaam raximah allahu tacaala mashaayikh iyo arday fara badan labadaba waa lahaa lamana soo koobi karo ardaydiisa iyo mashaayikhdiisa mashaahiirta ardaydiisa waxaa kamid a kuwa ardaydiisa kamid ahaa ee caanka ah waxaa ibn cabdilhaadi qoray kitaabka almuxarar waa kitaab xadiisa oo xanaabiladu ay u ictimaadaan fiqiga ama u ah adilat alaxkaam ama axaadiis alaxkaam kitaab aada u qiimo badana qorayna kitaabka la idhaahdo asaarim lmunki fi raddi cala subuki uu kaga hadlayo qadiyadda ku saabsan shadd rixaal ila alqubuur in safar loo galo booqashada qubuuraha addahabi ayaa ardaydiisa kamid a shamsuddiin adahabi saaxibu siyar aclaami nubala wa tadkirati alxufaad wa taariikhu lislaam ibnu lqayim baa kamid a ardaydiisa oo caana isaguna ibnu muflix baa kamid a oo ibnu muflix kasmihi muflix sheikhulislaam ibnu taymiya uu yihi saaxibu lfuruuc kitaabka la dhaha alfuruuc iska leh oo fiqi xambali ah iyo kitaabka alaadaab alsharciya walminax almarciya isna kitaab aada u qiimo badana ibnu kathiir baa kamid a cimaad uddiin ibnu kathiir oo isagu waxa weeyaan ahaa almufasir almuarikh almuxadith almudaqiq madhabkiisa fiqiga ahi wuxuu ku barbaaray fiqiga xanaabilada ana tafaqa calaa fiqhi lxanaabila laakiin mu ahayn nin isku xidho fiqu lxanaabila oo dhinacna baanu dhaafin bal madhab maba fatwoon jirinba sida uu tilmaamay dahabi walahu la'aana ciddatu siniin laa yufti bimadhabin mucayan sanawaad badan baa imika soo maray buu yihi oo aanu madhab mucayana baan fatnoon fatwoon bal bimaa qaama adaliilu calayhi cindah wixii daliiluu tusiye ayuunbuu fatwoon jiray walaqad nasara asunata almaxda waariqata asalafiya waxtaja laha bibaraahiina wamuqadimaat wa umuurin lam yusbaq ilayha buu yihi wuxuu u gargaaray sunnada saafiga iyo waddadii ay mareen ummaddan qeybteedii hore ee wanaagsanaa baraahiin iyo xujaj baanu u daliishaday wa atlaqa cibaaraatin axjama can awaluuna walaakharuuna wahaabu wajashara huwa calayha nacam ictiqaadkiisu wuxu ahay ictiqaadu nabiyi wasaxaaba caqiidadii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabada halkaa marka waxaa yaro baraarujinayaa in badan ardayda waxaa iskaga khaldan qadiyad qadiyadda ama arrinta tamadhubka tamadhubka waxaa la yidhaahdaa inuu qofku madhab mucayana uu u nisbo sheegto ku abtirsado haddii madhabkaasi aanu dee fiqigiisa aanu baran oo kutubtiisa aanu ku tafaquhin taas iyadu dee kadib iyo been baabay noqonaysaa sida ibnulqayim iclaamu lmuwaqiciinka uu ku sheegay laakiin madhab mucayana qofku waa ku tafaquhi karaa marka hore dee kutubtiisa anaa fiqiga waa ku baran karaa laakiin waa inaanu moodin fiqiga iyo axkaamta kutubta ku taallaa inay iyadu daliilkii tahay iyadu daliilkii maaha oo laa yuxtaju biha wa inamaa yuxtaju laha iyada lama deliishanayo iyada lafteeda ayaa daliil loo raadinayaa oo marka tusaale ahaan masale cilmiya la isku qabto dee sheekh hebel baa yidhi daliil noqon mayso oo ilahay baa yihi fain tanaasactum fi shay farudduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi اlaakhir wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah fiqigana marka la dhiganayo iyo marka dadka loo dhigayaba fiqigu waa noqdo fiqhu daliil fiqigii daliilka laga fahmay aayaadka iyo axaadiis waxaa soo raacaya u noqdo fiqhu saxaaba ridwaan ullahi calayh oo isaguna dee mudawan oo kutubta ku qoran sida musanafaadka musanaf ibn abi shayba iyo musanaf cabdirazaaq iyo sunanu saciid ibn mansuur iyo sunanu lbayhaqi iyo kutubta waxa weeyaan lamida ee aahaaru saxaaba ay ku taalo waxaana jira kitaab aada u qiimo badan oo sheekh baakistani uu qoray saddex mujaladooda oo la idhaahdo ma saxa ma saxa min aathaari saxaabati fi lfiq aathaarta saxaabada lagaga soo wariyey ama laga soo wariyey ee fiqiga ku saabsan ee saxiixa ah aada ba u qiimo badanta ma saxa min aathaari saxaabati fi lfiq nacam ictiqaadkiisu waa ictiqaad annabiy calayhi الsalaatu wasalaam wاsaxaaba manduuma ayaana jirta kitaab yaroo kooban oo sheikh ulislaam raximah اllahu tacaala muctaqadkiisa si ijmaala ama si good uu ugu sheegay mualafaadkiisu aad bay u fara badan yihiin funuunta badankoodana mualafaat iyo fataawa buu ku leeyihi waxaa in badan oo kamida kutubtiisii iyo fataawooyinkiisii cabduraxmaan ibn lqasim raximah llahu tacaala uu ku ururiyey kitaabka la idhaahdo majmuuc lfataawa oo toddoba iyo soddon mujaladooda marka lagu daro labada fahaarista kutub kaloo dee fara badanna waa leeyaho majmuuca aan ku dhex jirin sida waxa weeyaan minhaaj الsuna الnabawiya iyo dar-u tacaarud alcaqli wاlnaql iyo bayaanu talbiis اljahmiya iyo asaarim اlmasluul iyo kutub fara badan oo lamid ah sheikh اlislaam raximah اllahu tacaala wuxuu lahaa sifaat khuluqiya xagga dhaqanka waxaa la tilmaamay inu ahaa kariim deeqsiya oo deeqsinimo aan iska keen keen ahayn ayuu ku sifaysnaa shujaac oo geesiya zaahid fi dunyaa ah oo qalbigiisu adiyada aanu ku tacalluqin bal in fara badanoo mubaaxaadka kamida ayuu ka tegi jiray khashyata alwuquuci fi lmuxaramaat isagoo ka baqaya inuu ku dhaco yacanaa xaaraan wuxuu ahaa sheekhu xagga sifaadka khalqiga ah ama xagga abuurka sifaat alkhalqiya mid midabkiisu cadaan uu yahay timihiisu ay madow yihiin iyo garhkiisuba ciradu ay ku yar tahay timihiisu ay gaadhaan ilaa shaxmat اludunayn ilaa dacasha dhegta labadiisa indhood uu ka muuqdo zakaa kaanahumaa lisaanaani naatiqaani ad moodo indhihiisu inay yihiin carab hadlaaye nacam dhexdhexaada xagga dherarka baciid maa bayna almankibayn oo labadiisaa garab ay kala fogyiin suu ahaa rasuulka alayh salatu slam jahwariyu sawt waxaa mid jahwariyu sawta macnaa aada u dhawaaq dheer fasiixa aftahana oo sariicu lqiraa'a ta tactariihi xidda taana dahabi iyo ibnu xajarna waa sheegay isagoo dahabi kasoo naqlinaya dahabi baa sheegay tactarihi xidda manaa wuxuu ahaa mid kululaada oo bimacnaa xanaaqa buu ahaa shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala gaar ahaan mashaayigha waxa weeyaan marka laga hadlayo ee mukhaalafo uu arko ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim aada bay u ammaaneen kutubna waa ka qoreen shaikhulislaam raximah allahu tacaala tarjamadiisa iyo taariikhdiisa waqad uudiya fi diin illah ilaahay diintiisa subxaana watacaala toosnaanu ku toosnaadayna daraaddeed ayaa loo dhibay xataa inahu raximah allahu tacaala imtuxina akthara min mara in fara badan ayaa la xidhay shaikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala oo raggii mukhaalifiinta ahaa fi lcaqiida ay waxa weeyaan ka ashkateeyeen madaxdii markaa joogtay oo ay xidheen toddoba boqol iyo shan markii taariikhdu ay ahayd wa waa la xidhay kadalika waxa weeyaan toddoba boqol iyo lix iyo labaatan haddana waa la xidhay toddoba boqol iyo sideed iyo labaatan markii u dambeysayna waxa uu ku dhintay ho fi sajin isagoo jeela ku jira ayuu ku dhintay dembi kale ma samayn dadna ma laynin laakiin caqiidada saxda ee kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka waafaqsan iyo iga fiqhu daliila ayaa markaa lagu xidhaayey oo loo loo dhibaateynayey nacam markaa sheikh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala tarjamadiisa dee kutub loo gaar yeelay iyo iyo kutub fara badan oo ay ku dhex taallaaba waa jirtaa inahaasi ayaa aynu insha allahu tacaala kaga gaabsanaynaa intaa yar xusuusinta ah kitaabka ayaa insha allahu tacaala aynu gudagelaynaa wuxuu yihi sheekhu bismi illaahi araxmaani araxiim wuxuu ku bilaabay kitaabka bisinka ayuu ku bilaabay bisinku markaa waa aayad qur-aanka kamida laakiin waxaa la isku khilaafay uma aayad suurad kasta kamidabaa mise waa aayad mustaqila oo madax banaan oo suuradaha qur-aanka lagu bilaabo iyadoo laga barakeysanayo waana sida sheekh haraas sharaxiisa uu doortay uu yihi walmukhtaaru alqowl thani sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiinna qowlkaa dambuu rajaxaa bisinku inuu yahay aayad mustaqila oo suuradaha qur-aanka lagu bilowdo un sida kitaabkiisa waxa weeyaan tafsiru juz cama oo kale ku taalla meelo kalena waa ku sheegay waxaa markaa la isku waafaqsanyay inuu yahay bisinku aayad kamida ama juzu aayatin qeyb aayad kamida ku jirta suuratu naml iyo suuratu atawba ama baraa-a inaan awalkeeda bisinka aan lagu sheegin ama ha la yidhaahdo tawbe iyo baraa-i suurad quray isla yihiin ama ha la yidhaahdo waa suurad gaara laakiin aan bisin aan horteeda aan lagu sheegin bismi illaahi yualifuba waxaan ku alifayaa kitaabkan bismi illaahi magaca ilaahay anoo kaalmaysanaya alraxmaani allaha raxmaanka ah ara naxariistiisu ay ballaadhan tahay alraxiimi ah mid naxariistiisu ay khalqigiisa soo gaadho markaa bismi biism ayaa dee asalkeedu ahayd oo hamsatu waslin ayaa meesha ku jirta ba-du markaa waa xarfu jar waxaana yidhahan culimadu waa lilisticaana ilaahay magaciisa in la kaalmaysanayo ayaa bimacnaa ay ishaaraysa waxaana jaarka iyo majruurkaasi ay ku tacalluqeen macnaa shay maxduuf oo imika meesha aan ka muuqan culimada qaarkoodna isan bay qadaraan qaarkoodna ficil in markaa ismi ay ku tacalluqdo bismi ficil iyo inay ism ku tacalluqdo labaduba qur-aanka waa kusoo arooreen iqra' bismi rabbika aladii khalaq markaa ficil bay ku tacalluqday bismi illaahi majrehaana waxay ku tacalluqday ism laakiin in ficil la qadaro ayaa fiican sida imika aynu uqadaran ihi ualifu bismi illaah ama bismi illaahi waalifu bismi illaahi waalifu waayo asalku waxa weeye dee afcaashu inay camal fasho oo afcaashu tacmalu biduuni shuruud waxay shaqaysaa shardi la-aan laakina alasmaaءa laa tacmalu ila bishuruud laakin asmaadu ma shaqayso ilaa shuruud la helo weliba in laga dhigo ficilka mutaakhir baa fiican oo bisinkaa laga dambaysiyo bismi illaahi ualif haddaad kitaab qoraysid haddaad cunaysid bismi illaahi aakul buu noqonaya haddaad qoraysid bismi illaahi aktub haddaad akriyaysid bismi illaahi aqra dambaysiintaana laba faa'idaa ku jiro horta xasri baa ku jiro markaad tiraa bismi illaahi aqra magaca ilaahay oo quran ku akriyaya wey oo aan qiraa'adaydan ku bilaabaya ta labaadna dee ilaahay magaciisa in lasoo horaysiyo iyadoo laga barakaysanayo ayaa fiican weliba ficilkaasi inuu munaasib noqdaa fiican oo arrintaa markaa dee laga hadlayo ama la samaynayo inuu munaasib u noqdo oo mar walba in la qadaro un maaha abdow bismi illaahi abda haddaad cunaysa iyo haddaad cabaysa iyo haddaad qoraysa iyo haddaad wax kala samaynayso waxaa fiican ficilka la qadaraya marba waxaa la sameynaya in munaasib u noqdo oo khaas uu ku noqdo lianna alkhaas adallu cala almacna min alcaam khaasku macnaha waa ka tusin og yahay caamka marka bismi illaahi haddaad kitaab qorayso ualif haddaad cunayso aakul haddaad cabayso ashrab haddaad waxa weeyaan nacam dhisayso abni wahaakada arb xarbulkilaab baa ka dhacay allahu mustaaan nigeri barak llah ayb marka bismi illaah allah subxaana watacaala magaciisa allah ama isamka haddaynu in yaroo muqadimo ama hordhac kale aynu ku daro waxay culimadu ka hadlaan masalada alismu macnihiisu xaggee buu ka yimi ama alismu waa maxay alismu maa dalla calaa musamaah wax kastoo cidda magacu iyo kutusiya ayaa lugawiyiintu ism ay u yaqaaniin laakin naxwiyiintu iyagu waa ka duwan yihin maxay iyagu ismu u yaqaaniin maa dalla calaa macnan fi nafsihi min gayri tacaluqin bizaman waa kelmadda iyadu macna kutusiso binafsiha iyada lafteeda macna kutusinaysa iyadoo waktina wax xidhiidha aan la lahayn nacam ismigu markaa asalkiisu waxa uu ka yimi ba culimada qaarkood min asima asimana waa alcalaama oo markaa isamka maxaa isam loo liannahu calaamatun limusamaa wuxuu calaamadu yahay ciddaa waxa weeyaan uu magaca u yahay waxaa kaloo min asumuwi buu ka yimi asumuw oo haddee alculow sarayn oo asumuw sidee buu uga yimi wuxuu uga yimi liannahu lianna musamaahu yasmu ay yaclu bihi qofku dee magaciisa ayuu ku kor noqdaa macanaa magaciisa ayaa muuya oo haddaad bilaa magacba tahay ayaa ku garanayaba uu garanba maayo haddaad bilaa magacta aduu kitaabku bilaa magaci yaa garanaya sheekh arasna wuxuu le huwa almukhtaar qawlka ayaa qawlka la doortay inuu isamku ka yimi min asumow waa alculow waana dee qawlu lbasriyiin inuu ka yimi min asimana waa qawlu alkuufiyiin qawlu lbasriyiin ayaana markaa raajixa isamka oo magaca ah iyo musamuhu hashay qura isla yihiin mise way kala duwan yihiin hal hal ilismu huwa almusamaa aw gayru lmusamaa waxaanu kusoo ururinaynaa oo ahlu sunna ay qabaan waxaa dhici karta in isamka ama magaca la isticmaalo iyadoo magacii looga jeedo sida allah oo kale imika la isticmaalayo iyadoo looga jeedo magaca sida tusaale ahaan allahu ismun min asmaa illah marka allahu iminka maxaa looga jeedaa magacii baa looga jeeda marna magaca waa la isticmaala iyadoo musamaha looga jeedo oo itaqi llaha haddii la idhaahdo allaha ma magaca ka baq baa loo jeedaa mise musamaho ciddii magaca lahayda musanoo ciddii magacaa lahayd labaduba waa dhacaan marka sida saxiixa waa in la yidhaahdo ahlulbidacu waxay hadiyo jeer ku wareegaan magacu ma kuu magaca u yahay laftiisiiba mise wuu ka duwan yahay lama odhan karo mar walba waa laftiisii hadduu laftiisii yahay annaaru markaad tidhaahdo carabkaad ka guban lahayd haddii magaca iyo shaygu magaca u yahay isku ay isku mid u yihiin annaaru markaad tidhaha carabkaad ka guban lahayd alcasalu markaad tidhahdana carabka macaan baad ka dareemi lahayd asibru markaad tidhaahdana qaraadh baad ka dareemi lahayd carabka marka taasi waxay tilmaamaysaa magaca iyo shayga magaca u yahay inaanay ana mar walba isku mid aanay ahayn marka alismu lilmusama baynu odhanaynaa magaca waxaa iska leh cidda magaca u yahay waana sidaa qur-aanku uu tusiyey walilaahi alasmaau alxusna ilaahay magacyadiisu waa ilaahay ama ilaahay maaha lama odhane waxa la yidhi magacyadaa wanaagsan ila iska leh ama ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahy iyo ina lilahi tiscatan wa tisciina isma ilaahay waxaa usugnaaday sagaal iyo sagaashan magac oo sifadoodu ay tahay man axsaaha dakala aljanna nacam allah aynu u nimaadno oo lafduljalaalaha ah ilaahay subxaana watacaala waa magacyadiisa magaca ugu caansan ee magacyada kale oo dhami ay taabicu noqdaan ay daba yaaliin oo sifo waxa weeyaan ay u noqdaan sida saxiixana waa mushtaq sida ibnu lqayim badaa'icu lfawaa'idka uu ku sheegay qowlu sibaweyhina ah waa mushtaq marka laleeya maa macneedu inay jirtay maado marka hore jirtay oo magacan ilaahay laga soo dhambashay macnuhu sidaas maaha ee marka laleeya waa mushtaq macneheedu waa daalun calaa sifa waa magacina tusinaya sifo ilaahay subxaana watacaala sifaatkiisa kamida oo waxa weeyaan allah waa bimacnaa ilaah ilah waa bimacnaa ma'luuha ma'luuhna waa bimacnaa macbuud waa kii cibaado waxa weeyaan mutaystay atar baana had iyo jeer aale halkaas sheegaan culimadu ibn cabaas laga soo wariyey allahu du lilaahiyati waalcubudiyati calaa khalqiha ajmaciin laakiin asarkaasi waa daciif o inqiaac baa ku jira sanadkiisa oo daxaak ibn musaaxim ayaa ibnu cabaas ka warinaya oo lama kulmin dacfina waa ku jiraayo bishr ibn cumara alkhutcami ayaa sanadkiisa ku jira marka waa daciif calaa kuli xaal allah macnaheedu mana waa almaaluh waa almacbudu bixaqin waa ka kelidii cibaado mutaystay weeyaan macnuhu waayo alraxmaani alraxiim waa laba magac oo kamid ah ilaahay subxaana watacaala magacyadiisa labaduba waxay tusinayaan ilaahay inuu ku sifeysiiye sifada laa sifatu raxma ilaahay raxmadiisuna lamid maaha raxmadda khalqiga oo ilaahay marka uu naxariisanayo lama odhanayo waxa qabta waxa bani aadamku markay cid u naxariisanayaan qabta waa sifa xaqiiqiya lilahi subxaana watacaala taliiqu billah la tumahilu sifaati lmakhluuqiin waa sifo dhaba oo ilaha doon sida aynu arki doonno insha allah kitaabka dhexdiisa inagu iman doonta oo waxa weeyaan sifaadka makhluuqaadka aan la mid ahayn labadan magac markaa iyagoo aslan wadaaga sifatu raxma inay labaduba tusinayaan haddana dee macno ay ku kala duwan yihin baa jirta oo ilaahay subxaana watacaala asmaadiisu nacam mid waliba macno iyo sifo gooniya ayuu tusinayaa waxyaaba kala duwan bay culimadu sheegaan laakiin waxaa ugu saxsan sida uu ibnu lqayim doortay wakadalika sheekh xaafid alxakami fi macaarij alqabuul washeekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin in la yidhaahdo alraxmaan macnaheedu waxa weeyaan duraxmati alwaasica allaha naxariista ballaarhan ku sifaysan oo dee siiqada faclaan baa tusinaysa badnaan alraxiimna macnaheedu waa duraxmati alwaasila waa allaha ku sifaysan naxariista khalqigiisa gaadha nacam marka alraxmaan wuxuu tusinayaa itisaafu llahi biraxmati alwaasica ilahay inuu ku sifaysaye naxariis ballaarhan alraxiimna wuxuu tusinayaa wusuulu raxmatihi ilaa khalqihi naxariistiisaasi inay tahay mid khalqigiisa soo gaadha amaa in la yidhaahdo waa raxmaan ddunyaa raxiimu laakhira waxa weeyaan sax ma aha nacam in la yidhaahdo alraxmaan wuxuu tusinayaa raxmada caamka alraxiimna raxmada khaaska buu tusinaya iyada lafteedu sax maaha labada qowlbana adilo ay khilaafsan yihiin ayaa jirta xadiidka ibnu cabaas laga soo wariyo ee odhanaya huma ismaani raqiqaan axaduhuma araqu min alaakhar waa xadiid waxa weeyaan daciif calaa kulli xaal labadan magac imika waxa ay wasfi u yihiin ismuljalaala ay sifa u yihiin allah macbuudkii xaqa ahaa ee alraxmaani naxariista ballaadhan ku sifaysnaa alraxiimi ee ahaa mid ay naxariistiisu gaadho khalqigiisa waana laba magac oo ilahay cidiisa kamida oo sifana mid waliba uu ina tusinayo ilaahay subxaana watacaala magiciisa ayuu mualifku ku bilaabay kitaabka in kutubta markaa lagu bilaabo basmaladana waa arrin lagaga dayanayo kutubta waxa weeyaan qur-aanka ah ama kitaabka qur-aanka ah oo bismiga ku bilaabma kadalika ambiyadii ilaahay baa lagaga dayanaya oo nebi maxamed alayhi salaatu salaam kutubtii waraaqa cid uu udirayo bisimka ayuu ku bilaabi jiray xadiid badan oo saxeynka ku taallaana macnaha waa tus xadiid ibnu cabaas uu kamid yahay fi qisati abi sufyaan maca hiraql kadalika nabiy llahi sulaymaan waa ka ilaahay tilmaamay inuu kitaabkiisii bismiga ku bilaabay inahu min sulaymana wa inahu bismi illahi araxmani araxiim marka waajib maaha haddii dee laga tago la dembaabi maayo laakin waa shay sunno ah oo wanaagsan magaca ilaah iyadoo laga barakaysanayo oo la kaalmaysanayo in kutubta iyo waraaqaha waxa weeyaan lagu bilaabo ama xadiidka waxa weeyaan odhanaya kulu kalaamin laa yubda fihi bismi illahi fahuwa aqطac xadiidkaasi waa xadiid daciifa xadiid kalena waxaa kusoo aroortay kulu kalaamin laa yubda fihi bixamdi illahi wasalaati caleyh fahuwa aqطacun abtar mamxuq lbaraka kaa laftiisu waa xadiid daciifa maanaa sheekh albani irwa laliilka mujaladka koowaad xadiidka uhoreeya halkaasi ayaa uu ku takriijiyey marka kaa bismiga ka hadlaya kaa xamdalada ka hadlaya labaduba waa daciif marka xamdalada lafteeda in lagu bilaabo kutubta iyadoo kitaabka qur-aanka lagu dayanayo ahlulcilmigu waa isku waafaqsan yihiin oo ijmaacdaabay qaarkood kusoo naqliyeen laakiin bilowga xamdalada lagu bilaabaa waa ibtidaa nisbiya oo ibtidaaga ama bilowga wuxuu uqaybsama mid xaqiiqiya shayga haddaana waxooba ka horeyn ayaa la yidhaahdaa isaga bilaabay xaqiiqatan markaa bisimka waxba kama horeeyaan bilowga lagu bilaabay waa ibtidaa xaqiiqiya xamdalada bilowga lagu bilaabayna waa ibtidaa nisbiyaho hadalka kale ka dambeeya marka loo eego ayay xamdaladu bilow tahay laakiin dhab ahaan dee bilow ma ahee bisimkii baaba ka horeeya marka maadaama maqsuudkii iyo ujeedadii loo socday ay ka dambeyso ayaa xamdalada lafteeda lagu tilmaamay macanaa ibtidaa ama mid hadalkii lagu bilaabay walow hadal kale ha ka horeeyabe wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala alxamdu mahad iyo amaan oo dhami lilahi ilaahay bay usugnaatay alladii allahaasoo arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun la soo diray iyo diin ilxaq iyo diin xaq bilhudaa la soo diray cilmi waxtar leh iyo wa diin ilxaqi camal saxa oo nacam sawaaba oo waafaqsan ilaahay muraadkiisa liyudhirahu suu ilaahay uga koraysiiyo cala diini kullihi diimaha oo dhan wakafaa billahi shahiidan wakafa allahu ilaahay baana ku filan shahiidan markhaati ahaan markhaati ahaan isaga ayaa ugu filan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markhaati kaloon ilaahay subxaana watacaala ahaynba manaa rasuulku alayhi salaatu salaam haddaanu heli lahayn rasuulkaa ugu filan wakafat shahaadat llahi nacam linabiyihi alayhi salaatu wasalaam shahaada markhaati furka rasuulku uu rasuulkiisa u markhaati furay ayaa markhaati ugu filan markaa bisimkii wuxuu ku xigsiiyey sheekhu xamdalada ayuu ku xigsiiyey alxamdu lilah marka la leeyahay alxamdu waa diddu dami dhaleecaynta ayuu kasoo horjeedaa waxaana ahlucilmiga qaarkood ay macnihiisa ku sheegaan inuu yahay alhanaau billisaan cala aljamiil alikhtiyaari ammaanta carabka cid laga ammaano oo lagu ammaano ciddaasi wanaag doorashadeeda ku yimi wanaag ay ku khasbantay ciddaa ahe wanaag doorashadeeda ku yimi nicmatan kaana aw hayrahaa wanaaggaasi ama nicmo ciddaasi ay bixisay ha noqdo ama sifo wanaagsan oo ay leedahay ha noqdo nacam marka tacriifka noocaasina dee ahlucilmigu waa intiqaadeen oo in carabka un xamdiga lagu qaydo oo la idhaahdo dee min allisaani oo qura ayaa xamdigu dee uu ka yimaadaa ayaa muntaqad oo ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen bal alxamdu wuxuu ka yimaadaa min alqalb wa min allisaani labada waa ka yimaadaa tacriifka u saxsanna waa in la yidhaahdo alxamdu macnihiisu waxa weeye waa wasfu lmaxmuud bisifaati alkamaal maca maxabatihi wa tacdiimihi waa ciddaa loo xamdinayo in lagu sifeeyo sifaatka dhamaystiranka iyadoo ama sifaatkaasi ha noqoto nicmo uu bixiyey ama sifo kale iyadoo ciddaa la jecel yahay oo la weyneynayo haddii markaa ammaantaa jacayl iyo weyneyne ay ka maqan tahay madxi baa la yidhaahdaa laakiin marka tacdiim iyo maxaba ay la socoto ayaa alxamdu la yidhaahdaa shukriga iyo xamdiguna sida saxiixaa waa kala macno duwayin khilaaf baa ku jira ibnu kathiir uu ku sheego fi tafsiri suurati alfaatixa laakiin sida saxiixa waa kala macno duwayin oo cumuum iyo khusuus maanaa ayaa ka dhaxeeya min wejhiya cumuumun wa khusuusun min wejh oo mid waliba dhinac buu u caamsan yahay dhinacan waa ukhaasaysan yahy marka la eego xagga sababta keensatay waxaa caamsan xamdiga oo alxamdu sababtiisu waxay noqotaa nicmo ciddaa loo xamdinaya ay bixisay waxaa kale ay noqotaa sifo wanaagsan oo ciddaasi ay ku sifaysan tahay oo rabbuna subxaana watacaala maxmuudun binucuuti kamaalihi wa binicamihi ilaahay waxa uu ku mahadsan yahay oo uu ku ammaanan yahay nicamka uu bixiyey waxaa kaloo uu ku ammaanan yahay sifaadkiisa dhamayska tiran ee rabbi subxaana watacaala uu leeyahy alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim xamdigaa ilahay muxuu ku mutaystay sifaad ka wanaagsana uu leeyahy ay aluluhiya alraxma almulk wahaakada ama waxa weeyaan shukriga sababtiisu taa waa ka khaasaysan tahay oo sababtiisu waa nicma un oo ashukru yakun fi muqaabili nicma nicmo ayaa jawaab uu ka noqdaa shukrigu waa kii shaacirki lahaa afaadadkum nacmaau minii halaathatan yadii wa lisaanii wadamiira almuxajaba nicmadaadi siisaan saddex inaan idinku mahadnaqay sababu noqonayso yadi maanaa camal buu uga jeedaa oo inaan camal sameeyo aan idinku mahadnaqayo walisaani carabka inaan idinka mahadnaqo wadamiira almuxajaba adamiir waa qalbiga iyo qalbiga qarsoon ee dadku aanay arkahaynba inaan idinka mahadnaqo ayay waxa weeyaan sababu noqonaysaa marka shukru yakunu bilqalb wa billisaani wa biljawaarix oo hadal baa shukri noqda oo camal baa shukri noqda oo waxa weeyaan waxaa shukri noqda shucuurka iyo ictiraafka qalbiga ah ayaa shukri noqda ilahi waa ka yidhi icmaluu aala daawuuda shukra shaqeeya iyadoo shaqadiinaasi shukri ay tahay mahadnaq aad u mahadnaqaysaan ciddii idiin nicmay wakadalika rasuulka alayhi salaatu wasalaam markii qiyaamu leilkii waxoogay mashaqadu ay kasoo gaadhay lagala hadlay waa ki yidhi afalaa uxibu an akuna cabdan shakuura maanaa camalkaa iyo qiyaamu leilkaa shukri buu ku sheegay rasuulku alayhi afdal salaati watasliim ama waxa weeyaan xamdigu waxa ahlucilmiga badankoodu ay leeyihiin inamaa yakunu fi lisaan aw billisaan isagoo carabka ayuunbuu ka xaasilaa qalbiga haddii la raaciyana waxaan filayaa inaanay aanay dhib aanay lahayn ama saxay tahay alifkiiyo laamka markaa ku jira alxamdu marka alxamdu lilahi laleeyahay waa lilistiqraaq waa afraad alxamd xamdi noociyada oo dhan iyadoo waxba aan laga reebin yaa iska leh lilah yaa mutaystay allah subxana wa tacaala ayaa xamdiga dhamayska tira mutaystay allah baa subxaana watacaala la gaara lilah ay mustaxaqun lilah wa khaasun billah marka xamdiga kaamilkaa ilahay un baa iska leh ilahay ayun baana subxaana watacaala xaq u leh leanna jamiica maa yuxmadu bihi buu ilaahay ku sifaysan yahay wax kasta oo loogu xamdiyo ayuu ilaahay ku sifaysan yahayo oo dee aanay waxbaba aanay ka maqnayn aladi allahaasoo arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa marka halkan sheekhu wuxuu ilaahay subxaana watacaala uu xamdigiisa raaciyey ama uu daba dhigay nicmada irsaal rasuul leanna waa acdamu nicma inuu ilaahay subxana watacaala dadka rasuul uusoo diray waa nicmada u weyn ilaahayna subxaana watacaala addoomihiisa dee marar badan fi lqur'aani alkariim ugu mano sheegtay mano sheegadkaasina nicmadaa weynideeda ayuu muujinayaa marka ilaahay waxyaabaha loogu xamdiye waxaa kamida irsaaluhu rasuul soo dirista uu soo diray rasuulka rasuulna halkan jinsi baa looga jeedaayo waa rususha oo dhan cidda u horeysa dee soo gelaysa taxaqaqa biirsaalihi nicmat ullahi subxaana watacaala waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka arasuul waxaa la idhaha asalata man bucitha birisaala cidda warqad loo dhiibay baa la rasuul fariin loo dhiibay ama risaaladaasi ha noqoto shafawiya ama ha noqoto maktuuba mid afka ha noqoto ama mid qoran ha noqote ayaa waxaa la idhahdaa rasuul oo waxaa la idhaahdaa arsalahu bikada waxaasuu macnaa u diray ama idaa ataaka rasuuli qofkii aan kuu soo diray marka waxa weeyaan uu ku yimaado jamiciisuna waa waa rusul ruslun waa la odhan karaa rusulna waa la odhan karaa bidami siin iyo bisukuuni siin labada waa la akriyi karaa ama fi sharc insaanu dakar insaanu dakarun xurun uuxiya ilayhi bisharcin wa umira bitabliiqihi waa insaan lab ah waa insaan horta malagna maaha jinna maaha rasuulku ma lihada rasuuli yaأkulu طacaama wayamshi fi laswaaq waa kuwii lahaa maanaa miyaa malagna loo soo diro waa insaan horte jinna maaha malagna maaha waa dakaro waa labo macanaa dumar dee rasuul ma noqdaan ilaahay subxaana watacaala rag ayuunbuu soo diray sida fi lqur'aani alkariim meelo fara badan ma arsalna min qablika ila rijaala nuuxi ilayhim rag aan u waxyoonayna bu hi ilahi subxana watacaala waana sida ahlucilmigu u badan yihin inaanu jirin waxa weeyaan rasuul gabadh ahay inaanu jirin waayo xilkan rasuulnimada waa xil culusoo dumarku aanay qaadi karin waxaa khaldamay abu maxamed ibnu xasm ayaa khaldamay oo sheegay dumar rusul ahaa oo wuxuu yihi nebi muuse hooyadii waxay ahayd buu yihi nebiyad bay ahayd maryam oo nebi ciise hooyadiina iyaduna nebiyad bay ahayd aasiya oo imra'atu fircawna nebiyad bay ahayd buu yihi waa ka sheikh ulislaam ibnu taymiya majmuuc lfatawa mujaladka afraad safxada saddex boqol iyo lix iyo sagaashan ku radiya oo ku tilmaama inuu hadalkiisaasi kamid yahay min alaqwaali almunkarati shaadda aqwaasha munkarkaa ee shaadkaa ee adilada iyo ahlulcilmigaba waxa weeyaan uu ku khilaafay ahlucilmi kale oo hadalkaa yidhina waa jira laakin waa hadal adilada khilaafsan nebi maxamed rusushii ka horreysay rijaal bay ahayn sida qur-aanku caddeeyey mana dhacayso in nebi maxamed calayhi salaatu asalaam dee rasuulba uu ka dambeeyo ama nebi mid rag iyo mid dumari toona ka dambayn maayo waa khatamu nabiyin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay marka ahlucilmigu halkaa isyaro weydiiyaan maxaa udhaxeeya manaa rasuul iyo nebi waxaad iyo jeeraale mashhuur noqotay in la yidhaahdo rasuulku loo waxyoodee la diray man uuxiya ilayhi bisharcin umira bitabliiqi waayo nebiguna waa man uuxiya ilayhi walam yu'mar bitabliiq waa mid loo waxyoodayo dadka inuu waxgaadhsiiyana aan la farin la yidhi iskala gurigaaga iskala fadhiiso oo adigu un ku camal falo qawlkaasina waa qowl baatila lahaa cid buu ilaahay intuu u waxyoodo nebigu ka dhigay haddana waxa weeyaan aanu farin inay dadka xaqa waxa weeyaan ay gaadhsiiyaan bal qur-aanka kariimkaahi waxa uu ina tusinayaa in nebiga laftiisu yahay mursal mid la diray wama arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin bu ihi ilaahay marka nebiga laftiisu inuu yahay mursal ayaa oo la diro dadka loo diray ayaa aayaddaasi ay tusinaysaa fi suurati alxaj wakadalika xadiidka uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waya'ti nabiyu wamacahu raht waya'ti nabiyu macahu rajul wrajulaan wrajulaan waya'ti nabiy walaysa macahu axad waa nebi dad baa loo diray dadkii faramarnaan baabuu ka taagan yihi ama koox yar baa ka raacday ama laba nin baa ka raacay ama nin qura marka nebiga laftiisu waxa weeyaan waa mursal waa ka yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kale xadiidka muslim warinaya min xadiid cabdillahi bni camr bn alcaas inahu lam yakun nabiyun qablii ila kana xaqan calayhi an yadula ummatahu cala khayri ma yaclamuhu lahum wayundirahum shara ma yaclamuhu lahum nebi aniga iga horreeyey ma jiro oo aanay waajib ku ahayn inuu ummadiisa tusiyo khayrka u og yahay ugana digo sharka waxa weeyaan uu og yahay waxa uu leeyahay sheikhu اlalbani raximah اllah xadiidka markuu saxiixada ku sheegay fi lxadiidi fawaaid kahiira min ahamiha ana nabiya yajib ala an yadcuu ummatahu al ummatahu cala alkhayr waxaa fawaaidda ugu muhiimsan xadiidan ku jirta kamida nebiga inay waajib ku tahay ummadiisa khayrka inuu ugu yeedho wayadulahum caleyh uu tusiyo wayundirahum shara maa yaclamu lahum sharka ogyahayna uga digo fafiihi raddun صariix calى ma dukira fi bacdi kutubi اlkalaam ana nabiya man uuxiya ilayhi walam yu'mar tabliiq waxaa xadiidan kusugan radin cad oo la radinayo kutubta kalaamka qaarkeed waxaa ku qoran oo ah inuu nebigu yahay mid loo waxyooday o inuu cid waxgaadsiiyana aan la farin saxiixada juska koowaad sax afar boqol labiyo soddon abwaa lbayaanka laftiisa eeg yaana qowlkaas ayaa uu tilmaamaya in lagu kala tafriiqiyo la idhaha rasuulku waa ka sharci cusub loo waxyooday nebiguna sharcigii rasuulkii ka horreeyey waa ka loo waxyooday qowlkaa laftiisu sax ma aha waayo ambiyo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay nacam nacam bacd alambiyaa ayaa ilaahay subxana wa tacaala uu tilmaamay yaana in loo waxyooday dee sharci mustaqila oo kii nebiga hore aan ahayn kitaabu nubuwaat waxa uu sheikhu lislaam ibnu taymiya ku rajaxaa calaa kulli xaal masale haddaynu soo ururino inuu yahay rasuulku man uuxiya ilayhi bisharcin wa umira bitabliigihi wa ursila ilaa man khaalafu amra allah nebi waxa la rasuul waxa la dhaha ka sharci loo waxyooday ee la amray dadka inuu gaadhsiiyo dadka loo dirayna ay yihiin kuwa ilahay amarkiisa khilaafsan oo macanaa mukadibiina dee rasuul isaga ka horreeya aan rumaysnayn nebina waxaa la yidhaahdaa ka waxa weeyaan loo diray ilaa qawmin maanaa man uuxiya ilayh wa umira bitabliiqi wa ursila ilaa qawmin gayru mukhaalifiina liamri illah ee loo diray qoom aan amarka ilaahay khilaafsanayn macanaa rasuul isaga ka horreeyay bay rumaysan yihin ama isaga sharci cusub ha u sido ama ha sido waxa weeyaan sharcigii hore uun mar haddii qoomkan loo diray yihiin qoom ilaahay amarkiisa aan khilaafsanayn waxa weeyaan oo rasuul isaga ka horreeyey rumaysan nebi baa la odhanaya kitaabu nubuwaat ayaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala uu ku tilmaamaa safxada waxa weeyaan laba boqol iyo shan iyo konton iyo ilaa laba boqol iyo toddobiyo konton daaru lkutub alcilmiya nusqada ay taabacday insha allahu tacaala halkaa ayaynu ku joojin doonaa kollay dersiga waa badbadin doonaa laakin waa iska muqadimo iyo hordhaac wallahu aclam waxka bilahi tawfiq sala allahu ala nabiyina maxamed